بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد قال المصنف رحمه الله احذر أن تكون أبا شبر waxaan ku dhex jirnay fasalkii toddobaad oo ahaa fasalkii ugu dambeeyey kitaabka marka qaybtii maxaadiirta ayuu ka digayay wuxuu noogu soo sheegay tii koowaad xulumulyaqda qofka yacnii isagoo soo jeedo inuu riyoodo oo kale yacni macnaheeduna ay tahay cilmi aadan lahayn inaad sheegato arrintaa iska ilaali buu leeyay waa shay laga digtoonaada weeyaan qodobka kale waxa weeye ixdar an takuuna abaashibrin ixdar ka digtoonow qofyo taalibulcilmiga ah an takuuna inaa ahaato abaashibrin ay saaxiba shibrin taa ka mid u saaxiib ah inaad noqoto yacni abaada hadda bimacnaa saaxib baan laga laqbeenaya saaxiba shibrin taa ka mid u saaxiib ah inaad noqoto xagga cilmiga iska ilaali waa maxay marka abaashibri muxuu ujeedaa faqad qiila waxaa la yidhi yacni cilmiga wuxuu u qeybiyey saddex qaybood marka hal qayb oo ka mid ah inaad ku gaabsato iska ilaali adigoo heli karo inaad cilmigii hore u socoto faqad qiila waxaa la yidhi buu yidhi hore loo sheegay alcilmu alaaatu ashbaarin cilmigu waa saddex taako man dakhala fi shibri alwali taakada hore qofkii dhex galaahi takabara waa uu kibraa markuu qofku cilmiga bilaabo oo hal meel saddex meeloodkii hal meel uu cilmiga ka gaaro kaanna wuxuu la mid noqonaya nin caalima inuu yahay isku arkaya marka saa darteed ayuu kibraayaa dadku inaysan wax aqoonin buu qaadanay marka kaa oo qaybta hore markuu galo ku kibraahi oo kale ha la mid noqonin kaasaa saaxibu shibrin la yidhaahdaay iska ilaali maxaa yeele cilmiga qofka inuu tawaaduc iyo khayr iyo inuu jaahil yahay iyo usii ziyaadiyaa la raba qofka wuxuu yidhi waman dakhala fi shibri aani taakada labaad qofkii galana tawaadaca waa isdhuldhigaa dhulkuu isdhigaa tawaaduc buu la yimaada kibirkii lama yimaadee cilmigiibaa intay yani maarata qalbigiisa galo ayuu wuxuu garta xaqaa'iq badan buu garanayaa markaasuu tawaaduc la imaanaya waman dakhala fi shibri ahaalii taakada saddexaad qofkii galana calima annahu maa yaclamu calima wuxuu ogaani annahu maa yaclam inuusan waxbaba garanaynin oo jaahil yahay ayuu garanaya saasuu ogaanaya maxaa yeelay yacni qofka wuxuu og yahay cilmigu inuusan xad lahayn wa fowqa kulli dii cilmin caliimun bal ilaahay nebiyullaahi moxamed inuu oo allaah ou samada uga soo waxyoonayey oo nebigu uu ahaa yacni alladii ya'tiihi alwaxyu min asamaa ayuu rabbi leeyahay waqul rabbi zidnii cilma allah yu cilmi ii ziyaada dheh baa la leeyahay yacni qof ilaahay u waxyoonaya cilmi ka dhiman ma jirin markaas haddana ziyaadat alcilmi inuu weydiisto ayaa maaragtay allah uu amray weeyaan sidaa darteed sheikha nasiixada uuna siinayaahi waxa weeyaan in qofka uusan cilmigiisa yarka ah uusan ku kibrin uusan ku qooqin cilmigaagu inuu tawaaducna kuu siyaadiyo inaad jaahil tahayna markaad cilmi korarsatoba wax badan inay kaa maqan yihiin inaad ogaato ayaa la rabaa weya sidaas inuu ku kordhiyo baa la rabaa wey atasaduru qabla taahuli atasadur waa horumari sadaarat asaf la fariisto oo kale ayaa la yidhaahdaa qofka oo hormaro qabla taahuli intuusan cilmiga ahal u noqonin qabla an yakuuna ahlan lilcilmi intuusan cilmiga ahal u noqonin ka hor inuu majaalista meesheeda hore fadhiisto yacni loo jeedo isagoo oonan cilmigii tamakunin oo macrifo aan lahayn inuu durbadiiba fatwo iyo jawaab iyo yacni maaragtay ou halkaa u galo arrintaasna maxaadiirtii ka mid tahay yani taas weeyaan isagoona bislaan oo aanan cilmigii tamakunin ayuu wuxuu bilaabayaa inuu ama jawaabo masaa'il khatiira khatiir ka jawaabo ayuu iimaanayso maartay marka aafaadka cilmigu leeyahay kamid tahay oo sheekhu kaaga digayo way wuxuu leeyahay sheekh rahimahullah ihdar at-tasaddur qabla ta'ahuli ihdar ka digtoono ayuha talib at-tasaddur hormarka oo aad yaani meel aadan gaarin cilmi aadan lahayn jawaabteeda inaad maarata darajo aadan lahayn inaad isfariisiso iska ilaali qabla taahuli intaadan ahal u noqorin oodan bislaan oodan cilmigi tamakunin degdega aad iskaga ilaali buu yiri maxaa yeelay fa huwa tasaddurki oo qabla taahul la sameeyo aadan ahal noqorin aad hore hore u dhaqaaqdo aafatun fil ilmi wal amali وبلايو وآفو حق علمك iyo xagga amalkaba labadaba aafay ku tahay weeye sida darteed yaani Sheikh Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi markuu hadalka u sharxayo hadalla aad qiimo badan buu sheegaa weeye intaana Sheikh Ibn Uthaymeen tiisa aanan galin Sheikh tiisa aan dhameyn wuxuu yiri midda koobaad fa huwa aafatun fil ilmi wal amal mar hadayba aad yaani isijaabiso oo isajabiso oo darajo aan lahayn aad isfariisiso waafo cilmigi ma baranaysid maxaa yeelay cilmigi ina ka kaaftoonto baad isku haysataa ina ku amal fashal iska badaaba waqad qila waxa la yiri man tasaddara qabla awanihi faqad tasadda li hawanihi man tasaddara qofka hormaro oo hordhacaahi qabla awanihi waqtigiisi ka hor يعني قبل وقته وي انتو سن اهل علمي او نقولن كهر قفكا يعني مارته هر مراهي فقد تصدى قفكا سوو بنبحي لهوانه يعني اهانذيسي iyo inuu isduleeyo duligiisi uu hormaray baa leeyahay xayal wuxuusan ilm u lahayn ayuu sheegtay wariyaan marka wuxuu leeyahay atasaddur qabla taahul sheekh ibn uthaymeen oo kale dhowr arimood baa ka dhalanaysa buuliye waxa ka dhalanaya markuu qofku mansilo uu san gaarin oo isgaarsiyo meel uu san lahayn oo isfariisiyo koo waxa ka dhalanaya al-awwal i'jabuhu bi nafsihi inuu naftiisa iscajabiyo oo isla yaab galiyo oo uu arko haythu tasaddara fa huwa yara nafsuhu alam al-a'lam dadka kun ugu cilmiga badan inuu yahay ayuu durbadiiba isku arkayaa buuliye طلبات أن ذلك يدل على عدم فقهه ومعرفته بالأمور يعني تهاوحي تسيسا التصدر قبل تأهلك وحي دليل أوتهاي أي تسي قفكاسي إنوسا يعني فقهنا أوسا لهين دين تنقرن معرفة الأمور إنوسا أقول ولذلك وحوليها وإذا الناس رأوه متصدرا أوردوه عليه من المسائل ما يبين عواره haday dadku arkaan in uu ninkan waqtigiisa ka soo hormaray darajo uu san lahayn oo isgeynayo dadkii dadku wada jahaal ma ah markii arka inuu mutasaddir yahay waxa way masaa'il uu san ka bixi karin oo caabaynayso ay hor dhigayaan ay ka hor keenayaan way markaas meesha ku faday xoobi mid saddexaad wuxuu leeyahay thalithu innahu idha tasaddara qabla an yata'ahala intuu san ahal noqonin ka hor hadii uu hor hor dhaco lazimahu an yaqula ala allah ma la ya'lam waxa ka laazimayo inuu ilaahay ku baan abuurto alqawlu ala allah inuu sameeyo arinta sida qaalibkana waa sida weeyaan qofka markuu darajo usan gaarin oo isgaarsiiyo inuu ilaahay ku baan abuuranayo baciid ma aha maxaa yeelay marka horeba yaani ma ahayn maqsad saxiixa ma lahayn midda afraad وحوية أن الإنسان إذا تصدر فإنه في الغالب لا يقبل الحق لأنه يظن بسفهه أنه إذا خضع لغيره وإن كان معه الحق كان هذا دليلا على أنه ليس بأهل في العلم يعني وحوليه انت بضن إنسانك مركو تصدر سمائيه ودرجة أسن لحين وزقار سياه حق ما أقبل انت, انت بضن ما أقبله حتى قفك كسو هرجيدو هذا حقي وته او دليل كان او كحيو ما يلاي حق ابو هغانسماي مسائشاس اي وخ لميدا ايا كدشو mas'ala sahlanna ma ilaahay qof uga naxariisto mooye waxa weeye waa aafada cilmiga waxyaalaha aafayay kamid tahay weeye maxaa yeelay ilaahay lagu been abuurto waan soo marnay qofka qofka maxaa laga rabay qofka maxaa laga rabaa horaan u soo hadalna qofka inuu san mas'ala uu san leedo ka jawaabo alqawl ala allah inay tahay alqawl ala allahna shirkiga midka ka weyn badan inuu yahay قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم شركك إذا لا يكون مريه القول على الله وكل عيا ولذلك يعني وحي أحيد وانكسوا مرنا جنة طالب العلم إنه يراه لا أدري شيء وصل أقول ما قال إنه يراه درجة وصل الله إنه يسجار سين عبد الله بن مسعود مركو القول على الله كحد ليه حور يا أيها الناس من سئل عن علم يعلمه فليقل به قفك علم أو قرنا لويديه هير هذا كجواب ومن لم يكن عنده علم فليقل الله أعلم قفك آنا علم لهينا مسألة سنقرنين يوسس مكلفين درجة سنهين يوسس قارسينين هير هذا الله أعلم إلهي بقرنا كفر يستويا إمام الشافعي رحمه الله sida maartay uu ka soo naqlinay ibn hajar fi fath al-bari wuxuu dhigi jiray ida tasaddara al-hadathu ida tasaddara al-hadathu fatahu ilmun kabeer yaani qofka dhalinyarada ah asagoo rabbislayn on cilmigi gaarin hadii uu tasaddur sameeyo oo mansilo uu san lahayn isgaarsiyo calamul a'lam iska dhigo dadka dadka ugu cilmiga uu iska dhigaahi wuxuu leeyahay cilmi farabadan cilmi weyn ayaa dhaafaya weeyaan قتادة بن دعامة السدوسي وحو أورنجري التابعي قاسي من حدث قبل حينه افتضح في حينه من حدث قبل حينه وقت جيس كهر قفك أسبو تحديث سمايه أو حمان أخرنا يايه مدى وحشيق يايه كسو حرمراي تصدر كسمايه افتضح في حينه ماشي سا وقت جيس نفتيس أو جوغو أي كفذي حوبة يا أبو سلماشا كفذي حوبة ويا حيالي يعني سؤال إشكالات يحبال لو كيني سؤال فربضاني مسائل لو كيني من جوابي وتان سومرني يعني بيتك مارت وكل من يدعي بما ليس فيه قف كستوى الشيكت وحا أصنهين فضحته شواهد الامتحان وحا فضحين ايسو شواهد الامتحان يعني ذلك امتحان امتحان ايو ايا شواهد ايا تاسا فضحين ايسو مرخاتي كن نقول ايسو فضحدي سويا ولذلك مارت محققنا وحنا سو غورينيا هذا او ابن عساكر وكسو غورينيا ماشا محقق وحوليه يعني وحوليه ابن عساكر با وحوليه ترجمديسي marku asagu ka hadlayo lama azamtu ala tahdith buu markii aan goostay inaan xadiidka marka dadka aan aniga tahdith sameeyo oo cilmiga aan faafiyo والله مطلع الله بإطالع عني أنه ما حملني على ذلك حب, حب الرئاسة والتقدم الله بإطالع عني أركي إيقو ما حنبار أرنتاسي مدحتني مجعين إيقو مدى كهر مر إيقو ما حنبار بل قلت وحان إريبو إيري متى أروي كل ما قد سمعته وأي فائدة في كوني أخلفه بعد صحائفه goormaan anaa waxaan is iribuu yiri goormaan wixii aan soo maqlay aan warin doonaa faa'iidada ku jirto maxay tahay hadii aan warqadaha uga tago oo aan dadka u gudbinin taasan is weydiiyay buu yiri oo nafteed iska weydiiyay madaxtinimo jacayl iyo umada ka hormar igu ma qabanin laana cilmi badan buu soo ururiyay cilmi fara badan buu soo ururiyay markaan arinta is iri fastakhartu allah ilaahay baan istikhaaraan tukaday buu ilaahay baan khayr weydiistay kuma simanine wastaadantu a'yana shuyuukhi wa ru'asaa albalad waxaan idan weydiistay shuyuukhdeeda kuwii ugu caansanaa mala oo cilmiga aan ka soo bartay aan idan weydiisto maka ma akhrin kara xadiis dadka muu sheegi kara waa dadka wax soo baro garanay inuu maartay ahal u noqday garanay iyo dadkii baladka joogay madaxdiisii ayaan istiidaan weydiistay oo idan weydiistay وضفت عليه وانا كوريغي انت انا دروس بالله ايان دكاي كو دحوريغي فكل قال acyaantii dadkii la yaqiinay ee culimmadeedii ugu waaweyneed iyo dadkii ru'asaa'ul balad ka ahaa mid kasto ka mid ah wuxuu leeyahay waman axaqu bihada minka oo yaa kaaga xaqnimo badan maanta adigaa la rabaa inaad tadriiska akhriso nin walbaba waa igu ishaaray buu leeyahay markii la ii sheegay fa sharactu fii dalika sanata alaain waalaaiina yacni sanadaas marka yacni aan ahaa soddon iyo saddex yacni markaas soddon iyo saddex jir ahaa ayaa markaas gudagalay inaan wixii bilaaba buu leeyahay marka siyar aclaam nubala buu imaam dahabi uu ku soo guurinaya muxaqiqeedna uu ku soo raraya weeye sidaas marka ahlu cilmiga idan ay weydiisan jireen culimadooda markay ogaadaan inay ahal u yihiin oo la imtixaano oo la ogaado ninkani inuu maanta mansiladan qaban karo baa mansabkaa la fariisiin jiray ee qof walbaaba iskama imaan jirin oo adiga meeshaa iska gal lama oran jirin weeyaan marka culimmadeena sidaasay ahaan jireen tasadurka marka qof walbaba inuu qadarkiisa gartaa la rabaa raxima allaahu imra'an carafa qadra nafsiisa oo lama dhihi jirin adig qadarkaaga inaan qadarkayga garto ayaa la rabaa markaa mansiladaada aad istaagto attanamuru bilcilmi يعني التنمر تنمر كحال هذا يعني فلان تنمر مركا تراه أي تشبه بالنمر في لونه وطبعه سيدا معجب المسيد كأوكو ضبطين أيه وحوليه وحو قفك أو اسكو شبه اسكو أكيسيه شريلك مدبض أوليه إيا طبعك شريلك أوليه وكره قفك اسكدقه أي التنمر كالإله اسكدقيت شبيل اسكييرد بالعلم حق علمك شبال اسكغا دغو marka yani unwaankan marka tanamuru bil ilmi yani shaban iska yeelid macnaheedu musannifka noo sheegi doono wuxuu leeyahay nina wuxuu soo baranaya laba mas'alo ama hal mas'alo baranaya hal mas'alo buu si fiican u soo tadqiiqina diinta islaamka dhammaan laba mas'alo ama su'aal mas'alo waa masaa'il tiro badan waa la soo koobi karin laba mas'alabo ama hal mas'alo ilaalinaya aad u baranaya wax kale oo yaqaan lama arko markaasuu labadii mas'alo majlis oo ninka magaalada laga tilmaamo sheekha ah oo la yaqaano majlis oo fadhiyo kale imaanaya markuu soo fariisto oo wuxuu leeyahay sida sheekh ibn Uthaymeen hoos ku sharxayo ma taqulu ahsana Allah ilayka fi kada wa kada labadii mas'alo oo weydiinaya sheekhi oo soo tadqiiqiyay wuxuu rabaa dadkaan majliska fadhiyo inuu tuso inuu cilmi leeyahay inuu tuso rabaa yaani inuu shabeel iska dhigidba taas oo majid inuu ta markaas sheekhu wuxuu leeyahay arintaas waa xaraam markuu mas'alada weydiiyo kaas uu leeyahay wa kayfa oo seebay xaraam ku tahay maxaa yeelay nabiga sidaa yiri xadiidkaas jiro sheekh hebel sidaa yiri sheekh hebel sidaa yiri halkaas lagu fasiray markaas dadkii caamadii waxay u ekaanayaan sheekhiiba inuu ifhaamiyo aftirayba ayaa wiil ninkii maaratay halka mas'alada labada mas'alo soo xaqiij soo tadqiiqiy alle wallahi hebel ma sha Allah hal sheekh hebel oo aamusiya leeyahay wahda waa laba mas'alo sheekhu cilmi dhama koobi karo laakiin ninkan labada mas'alo halka mas'alo ayuu raba inuu ku soo caan baxo waa wixii ay dhigi jireen aan xub dhuhurka mas'aladii kale hadii la weydiiyo waxa laga yaabaa mas'aladaas hadii ay ama luqad tahay ama fiqh tahay ama ay xadiis tahay hadii la weydiiyo yaani ee mesela wuxuu leeyahay Sheikh Uthaymeen mas'alada nikaaxu kale yaqaan hadii la weydiiyo baabka ka horeeyo fiqhiga باب فقه فقه كم ذو بيعة لنكاح البيعة وحور مريم بيعة مسألة من مسائل البيعة دي لو يدي ميغان عقائدك ميغان marka waxa way tanamur saaso kale u jeeda masala saaso ka wata atanamuru shabeel iska yeelid shabeel iska dhigid way bil ilmi ilmigi la iskaga dhigo shabeel iskaga dhigo taas loo jeeda buu leeyahay saas uu leeyahay ihdar iska ilaali ما يتسلى به المفلسون من العلم ما شيء اسك الى احذر كدكتونو ما شيء اسك الى يتسلى اسكو سبرسيان به شيء غبا المفلسون كو يعني علم الان تبعي علمي يعني ما رأيت كقاون مفلسين أهو عير كقسوغا من العلم علمي كقسوغا ومفلسين وي وح علمي حيان لما أرك وح أي قلبي اسكو قد دجيان يعني ما رأيت التسلية بالإله هذا قلبي قبوجين ودجين qalbiga isku dajiyaan ta ka digtoono oo waa maxay yuraaji'u mas'alatan aw mas'alatayn hal mas'alo ama laba mas'alo ayuu muraajacaynaya ayuu kula laabanay aad u soo baxdigeen si baacan u soo baaray labada mas'ala ama halka mas'alo yuraaji'u wuxuu muraajacaynaya oo soo akhrinaya mas'alatan hal mas'alo aw mas'alatayn ama laba mas'alo fa idha kana fi majlisin hadii uu ahaado makaan fadhi oo dad majlis oo fiihi majliska uu ku sugan yahay man yusharu ilayhi man nin aalim ah yusharu ilayhi yaani yusharu ilayhi bil banan faraha lagu fiiqo nin hebel oo sheekh oo masaaish ka jawaabi jiro aalima meesha uu fadhiyo marka uu halka joogo ayuu athar al bahtha wuxuu kicinaya al bahtha baris fiihi ma labadi mas'alo oo baaro muxuu labada mas'alo u baaraya oo meesha ugu dhaxweydiinaya liyudhira ilmahu inuu ilmigiisa muujiyo dadka tuso ayuuna rabaa weeye wakam badan fi hada arrinkani dhixdiisa min sawatin xumaan badan maxaa xumaan badan ka iman karto aqalluha mid ugu yar xumaantaasi waxa weeye an yaclama inuu ogaado isaga naftiisa midka mutanamirka ihi أن الناس تكي يعلمون حقيقته إن حقيقته سقرتان تاسع بكفلا تاسع كفلا تتك مركي يعني إن كان حقيقته سأي أقادان إنه جاهليه لبداس مسأله أما هل كان مسألة كبدا وسدين تكهين أي أقادان محا عيب أقصفر سو أفر بدن أقصفر عيب أقصفر ويا marka dadkeena aqdiye ma waxbay garanayaan harkaysan dad maanta markii sheekh Hebel baa yimid leeyahay muxaadaro dhowr mas'alo soo diyaarinaya muxaadaro Hebel oo maanta qabanaya taw taw taw taw taw soo rabo hadlaya la yastatii 40 inuu akhriyo kitab hadith al-40 ma akhrin karo iska daal kutubta kaleeto fiqiga wuxuu ka akhrin kara laba arko usulkii iyo maarta usul fiqiga iyo mustarih waxba kama yaqaan waxa la markaa sheekh weyn imaamadiisa yaani maartay imaamada waaweyn oo wataayo waa muhaadir waliga isagoo kitaab akhrinaa la arki maayo dadka markaas idaacadaha iyo kuwa hadda fariisto iska fatwooda iska jawaabo sabaarta oo aanan dhahaynin la adri aan dhahayn mid aan oranayninba masaa'isha rabaa iska sheegay iska jawaabaya caamada u jawaabaya waa noocaas oo kala weyn nool bal mas'alo soo hubini halka mas'alo sheekh ku noqonaya ta iska ilaali waa cilmiga waxyaalaha maxadiirta oo sheekhu nasiye kamid tahay ina hal mas'ale ila mas'alo sheekhnimo inay ku soo saarto ila raadiso iska ilaal oo culimadana kula muranto mas'aladaas aad iyo aad iskaga ilaali buu ku leeyahay waa waana aad u fiican way waqad bayantu wal aday hadhihi mas'aladani ma'a akhawatin akhawatin laha ayada mithalkeeda yaan waxaan ku cadeeyay fi kitaab at-ta'alum كتاب رسالة ورسالة عن هذا حلية طالب العلم قال لك وتعالم لي لأهله وشيخ لفتي سؤوليه أيكو عدي كتاب كاس آد مسائل آد وتربضا وحق فتوضع يددك مارتي اسكفت ووضع بدون علم علماء اسكسوا نحضروا عن كمد أحين ama taaliif hasameeyeen ha ku khaldameen kutuban alifayna ha yiraahdeen ama ha jawaabeen ayuu maaragtay misalada aad uga hadla sayl aad daraifna soo guuriya xayala la yaab leh xayala soo guurina waxa kamida nin oo wax walba markii la weydiiyo iska jawaabay mas'ala kasta la weydiinaya kaas tuuray waa jawaab markaas maalintii dambe dadka markay arkeen ninkan inuusan caadi ahayn ayaa laba nin u soo tashatay ولو سو هشيه waxa la yiri kalimada baa loo keenay kalimada khanfashaar la yiraahdo oo masnuuc oo jirin kalimada jirta ma ayaga sameeysta markaas la yiri sheekh ma macna khanfashaar markaas markii inta la boodo khanfashaar waxa weeye waa nabtun يخرج من العدن اما من اليمن وجيد يمن kasoo baxo oo haday xoolaha geel oo cuno caanaha ibta aysan ka iman kareynin waa kalimada aan jirin waa been ah ayuu tiriyay markaasuu bayt hadara intuu samaystay oo gabay ah uu tiriyay oo markuu halkaas sii wado yiri qaal rasuulullaahi markuu la aaday dhahan warniyo luqada been baad ka sheegtay rasuulka ku iftirani kalimada kalimada jirta maahan waxyaalo qaraa'ib noocaas kor soo guurinaya marka dadka kitaabka runtii ninkii akhriya kitaab aad oo inkastoo lahja rafiica oo ku qoran yahay luqad aad u sarreysa oo ku qoray laakiin waa kitaab aad u qiimo badan waay risaalo aad muhiim u ah waana matbuuc waa la helaa waay marka noocan noocan oo kale aad uga hadla sheekh kitaabkan bakr abu zayd raxmatullaahi calayh marka waan ku cadeeyay masaa'isha kitaabka tacaalub waan ku cadeeyay walhamdulillah rabbil alamin والحمد أمان وناكسن لله الله إسكله الله رب العالمين عالمين تربي قوذي أها الله إسكله ويا مركا قفكو درجة أسلهين إنو سن إسقارسينين أيال الرباء أوسن يعني مارت حب الظهور درتي أتسوب بحديدو شيخ هلو يراهدو إنو سن أسو مارت أسن أرنت أسمين تحبير الكاغد كاغد يكاغد لبدا بوال حركية غيرك إلا هوس لغي إلا كوردغو تحبيرك هو قرحين واي تحسين وتجميل الإرادة قرحين فرط أول قرحيه كاغذنا وقرارك ورقناه وحلقوا قرائيا لذا كاغذ وحال الأهلاء يعني والقرطاس وأنا وفارسي معرب لي حتى محقق رسالة يركى آهسان إشخداس فارسي معرب لي يعني و لغة فارسك فارسيين أو إيرانيين يبرشان تدك اللي جري كوها اللي جري كوها الله وعربي لقد دقيوه marka kaaqad waxa loo jeeda alqirtaas waa warqadaha wax lagu qorto marka warqadaha oo la qorqorxiyo qoraalkeedii oo wax ku qorto ayuu ka hadlay meeshan maadaama uu masaa'il badan laga soo reebay haddana dadka qoraalka wax qoro ayuu ka hadlayaa تصنيفka la sameeyo dad baa waxa jira iska jecel inay wax alifaan laakiin taaliifki ahl uma aha waxbu qoraya mana uusan baran maqaasid taaliifka waxa taa ma yaqaan ma garanayo kaas oo kaloo nooga digaya weeya adigoo aan ahlki tasniifka gaarin waqti wax la sanifayay kitaaban alifaya ala darajada gaarin asku kalifin waxa qoran kartaa oo qofka masaa'ishiisa intuu diyaarsado kutubta wax ka urursado baxthi sameeyo isku day inuu wax qoro waa wax fiican weyn laakiin ha soo bandhigin durbadiiba inta laba sadar la waxeeyo oo dhowr dhowr lama suwadeeyo hadda ayaa durbadiiba tabacadda la geynoo aldaabaca waa la nashirinaa cuyuubta ka timaada aday kugu soo noqonaysa dhib badana kaaga imaanay sida uu shiikhu noo keeni doono maxaa yeelay qoraalka laftiisa markaad wax qorto waa adigoo dadka tusay caqligaagii iyo garaadkaada tustay qaraadkaadi baa tusaysaa leeday arka aqliga intuu leeyahay yiri sida sheekha oo khatiib al-baghdadi uu keeni doono weeyaa wuxuu yiri tahbiir al-kaagad yaani warqadaha qoraalkooda oo la qorqorxiyo ayuu cunwaan nooga dhigay kama yakunu al-hadar sida sida uu ahaanayo al-hadar digtoonida laga digtoonaado min at-ta'lifi kutubta oo la alifo oo wax la qoraahi تأليفك الخالي كمرنا من الإبداع وحصب للي ماذا كمرنا في مقاصد التأليف تأليفك وحألفده قصد يدي الثمانية أسداد أحيد يعني إبداع كمرنا والذي كي نهايته يعني قرالك تأليفك كان قدام بي أوها تحبير الكاغد تحبير الكاغد كان warqadaha oo la qorqorxiyo qoraalkooda la qorxiyo oo u dambeeyay sida uu ahaa fal hadara yani ihdar al hadara way fahdar al hadar ka digtoono ardayo iska ilaali marba hadii taaliifka yani sida haduusan al maqasid maqasid al taalif thamaniya ila taalifka marka wax alifayso maqasid sideed uu leeyahay sideed maqsad buu leeyahay haduuba ka maran yahay maqasida uu ka maran yahay iska ilaali buu kuleeyay waxa lifto fal hadara ay fahdar al hadar fal hadar al hadar kadigtoono oo kadigtoono min al ishtighal inaad isku mashquuliso oo ku shuqloonto bit tasniif wax qoraal alifid oo wax alifto qabla istikmaali adawatihi ta'lifki iyo tasniifki qalabkiisa isagoona ku kaamil noqonin on ku dhameystirmin ayaa wax alifayaha isku oranayna ka digtoono way wa qabla wa qabla iktimali ahliyatika waya intaysan yaani ahlnimadaadi aad mudan tahay inaad wax qorto ee ku haboon tahay aysan ku kaamil noqonin ka digtoono iyo wan nuduuji wa qabla nuduuji inta aysan bislaanin inta aadan bislaanin adiga ala yadi ashyaakhika mashaayikhdaada cilmiga aad ka soo baratay gacmahoodii inta aanad ku bislaanin ka hor iska ilaali inaad wax qorto yani qoritaankaada aad waa kutub qorayso kitaabaan alifayaa mawduucbaa waxbaan qoraya aad leedahay risaalaan samayni haddaysan adawaadkii qalabkii oo tasniifka aadan aysan kuu kaamil noqon adigana aadan ahal u ahayn isla markaas culumadaadii mashaaikhdii wax ku soo bartayna gacantoodii aadan ku bislaanin oodan si fiican wax lagugu barin ka hor inaad wax alifto iska ilaaliba kule maxaa yeelay maxaa ii diidayo fa innaka haddaad wax qorto intaas adoon samaynin adiga buu leeyahay fa innaka adiga tusajilu waxaad dhaabacaysaa bihi yani bita'liifi kutubtaas aad alifaysabaad naftaada waxaad ku daabacaysaad ku dhajini ood ku sajinaysaa ku qoraysaa caaran ceeb naftaada ceeb usoo jiidaysaa wa tubdii waanad muujini bihi ta'liifka sababtiisana shanaaran yacni cay iyo ceeb baad ku muujinaysaa wey ashanaaru waalcaaru waa isku mid wey caarun wa shanaarun baa la dhahaa waa isku macno un weeyaan yacni shanaarka waxaa la yidhahdaa amrun qabiixun shaniicun arinka aad u fool xun oo aad u xun ayaa shanaar la yiraahda marka naftaadaad waxaad ku qoraysaa ceeb baad ku qoraysaa waxaad muujinaysaa shanaaran ceeb qarsoonaydna banaankaad soo dhigin intaada waxba qorin yaa ceebtaada ka warqabin ninna laakiin maalintaad wax qortood banaanka soo dhigto nin walba caalimaho ama wax garanayo inaad ceebaysantuu garanaya wey markaasuu yidhi ama alishtiqaalu ku shuqloomidda bitaliifi qoraalka lagu shuqloomo oo wax la qoraa taaliifkii annaafici wax taraye nafciga lahaa liman axad dad ay ku shuqloomaan qof uu ku shuqloomo qaamat ahliyatuhu ahalnimadiisu ay istaagtay yacni kaamil oo dhammaystirmatay wey ahal u ah qoraalka wastakmala dhammaystirtay adawaatihi adawaadkii iyo qalabkii uu ta'liifka lahaana dhammaystirtay وتعددت أي تروذي أي فربضتي معارفه أقونتيس أي فربضتي وتمرس به يعني ماركت التأليف كينا ممارسة كسمية يعني كل نقضيوي ممارسة أد وأد قرنيو محوكم ممارسي بحثا بارد أو باري ما أنت من كتبتي ببارية وحول بأغاري قابك وحلو قرآن مقاصد التأليف ويقان وهكذا ومراجعة كل نقضيوي oo shayga uu ku noqnoqonayo wa mutaalacatan mutaalaco oo kitaabka daalacanayo kutubta uu daalacanayo taaliifka iyo qaabkiisii uu daalacanayo wa jardan limutawalatihi kutubta dhaadheer kutubta dhaadheer yani oo taaliifkan laga qoray akhrinteeda qiraacadeedina yani maaragtay mumaarasa ku samaynayo ku laablaabanaya wa xifdan xifdin uu xifdinayo oo kor ka xifdina limukhtasaraatihi maarata taaliifti waxyaalihii la alifay mukhtasaraadkooda kuwooda la soo gaabiyay na maaratay xifdi ku sameynaya xifdinayo iyo wasidkaaran xusuusasho oo xusuusanayo limasaa'ilihi masaa'il taaliifi qaabka wax loo alifo masaa'ishiisii oo tadakur ku sameynayo xusuusasho qofka sidaasoo kale markii ahalnimadiisa ay kaamil noqoto oo adawaadka uu dhamaystirto macaariftii taaliifka uu yaqaano mumaarasa uu sameeyo shayga uu ku noqnoqdo haday tahay baxi masaladii la baaro iyo taaliifkii haday tahay muraajaco haday tahay mutaalaco haday tahay akhrin kutubta dhaadheer haday tahay xifdi oo mukhtasaraadka haday tahay xusuusasho masaa'isha la xusuusanayo markuu intaa kulansada buu leeyahay qofka wax alifaahay oo ku shuqlooma taaliifka fa huwa min afdali maa yaquumu bihi nubalaa'u min alfudalaa'i فهو قف كاس وهو من أفضل ما أما فهو تأليف كاس ولا ألفيه من أفضل ما شيء كي كان هو ناق بدن أما الشيء متك هو ناق بدن وي يقوم به النبلاء تتكع شرفضاء أي استاجان النبلاء وجمع نبيل والنبيل هو شريف بالي هذا قفك شرفت لوي ومن الفضلاء تتكع أصحاب الفضيلة كم الأهوية فضل قدتك له ayuu yani shayga ay u istaagaan kan ugu fadliga badan wey marka qofka markuu yani ahliyadiisa kaamil noqoto oo waxa sheekhu uu soo sheegay adawaadka u dhameystirmato inuu wax alifo oo umada ku soo kordhiyo waa shay laga doonayo way laakiin adoonan adawaadkaada dhameystirmin maqaasid ta'liifna aan waxba ka garanaynin yaani waxyaalahaana ahliyadaadii adawaadka isan kaamil ku noqonin inaad isku mashquuliso waa ceebta sheekhu sheegay waa ceeboobaysaa way ولا تنسى إلوبي بكير قول الخطيب خطيب البغدادي هذا الكيس ها إلوبي ومحويره من صنف فقد جعل عقله في طبق يعرضه على الناس من صنف قفك كتاب ألفه وحصنفه وحقراه فقد جعل عقله عقله يسيبه وحكي لي على طبق صحن كركي متسار والبكر ساري عقلي قادي ما صحن كادور ديكتي yacriduhu markaas u bandhigay cala naasi dadka u dhigay ilaa kaalay aqligayga arka marka marka wax alifto dadka wax garadka ahna hadii kitaabkaada kitaab qiimo leh uu yahay waa la jeclaysan madaxa la saaran wala kala boobi wixii aad aliftay cilmiga banaanka soo dhigtay hadii kalena caarun calayka bay noqonaysaa lagu ceebeena war waxan maxaa ku watay baa la leeyahay quraanka maxaa ku watay baa lagu oran marka mas'aladan oo taaliifka ah waxa weeye mas'ala sahlan ma aha maqaasid taaliifka oo sheekhu ku sheegay sideedda ah qof sheega wax ugu horeeya la yiraahdaa ibn hasm al-dhahiri ayaa horeeyay laakiin abu hayyaana wuu sheegaa maqaasid ta'wiil culimo badan way sii wasi bastiyeen way sideeddu marka waxay yiraahdaan waxa weeye ee sideedda kan koobaad waxa weeye ikhtiraa'u ma'duumin horta koo shay aan jirin oo la aqoonin oo la laayahay in adiga asagoo cusub ah keento waa ibdaaciyo waa in wax cusub ka soo kordhisa taaliifkaada ko kalabaad jamcu mutafarriq yaani waxa loo jeeda ikhtiraacu macduumin macnaha mas'aladan adiga aad qoraysaahii inta aad og tahay ama aad ictiqaadsanta inaan lagaaga hormarin cid kaaga horraysa inaysan jirin shaygan aad alifaysay inaan lagaaga horreyn waa koow waa tan koobaad weeyaan kan labaad waxaa la yidhahdaa jamcu mutafarriqin jamcu mutafarriq waxaa loo jeedaa masaa'il kutubta ku kala tagsan oo ku daadsan kutubta dhexdooda ku dhex daadsan adiladeedii fii butuuni lkutubi laga heli karo laakiin cid soo uruurisay aynan jirin inaad kutubta ka soo uruuriso oo aad markaa ta'liif ka dhigato waa tan labaad weeyaan taas oo kitaab waaxida aad samayso kitaabkaana mas'alo ka soo qaaday mas'alada inta ka soo urursan markaas ay jamcu mutafarriq dadku wax kala tagsan baad keentay waa talabaad weey midda saddexaad waxa la yiraahdaa takmiilu naaqisin shay dhiman oo aan cid sheegtay la arag yaani kitaaba ama yaani ma aragtay mawduucu baa laga hadlayay mawduuci marka jaanibka xagga baxtigiisa lama dhameystirin lama dhameystirin mawduucina wax naqsi ku jira dareemaysa naqsigii baad kamilaysa aad dhameystiraysa adaa dhameystiray kaasna waa midka saddexaad wey kan afraad waxa weeye tafsiilu mujmalin yacni shay mujmal ah oo iska duuduuban oo iska duuban aan la kala saarsaarin mas'ala maalan yacni hal mas'ala la sheegay laakiin mas'aladii lama aad looma tadqiiqin oo lama kala saarsaarin tafsiil laguma samaynin mas'aladaas oo macaani badan inay dadka u qaataan ay suuragal tahay ayaad adiga kala saar saariyood cadeynaysaa bayaad maaragtay fasl ku sameynaysaa weeye midka shanaad waxa weeye tahdiib mutawwal kitaab aad u dheer yaani oo aad u dheer oo dadka xoogaa inay ku noogeen aad ka baqayso yaa tahdiib ku sameynaysaa xooga ikhtisaar وأن إخلال لهين أن آدم بمينين اختصار كقار كود كتبت الاختصارية أول صوقة بياهي قارب مخل أهو وحلمه مركب بدون إخلال أدقى أن وحبك كلمين باختصار أو معنيه قذنكره يا كتاب كسا أرور الناس يعني كاسنا تهذيب مطولة لإله كتاب دار أيات صوقة بينا كل حد وحوي وترتيب مخلط مخلط يعني waxaa la yiraahdaa kitaab la saddex galiyay oo kiisi hore gadaal jiro kiisi dambana oo hore jiro oo isku dhex yaacsan ayaad u tagaysaa markaas aad tartiibinaysa si u kala horeeyeen masaa-ishan si isku xigeen yaa isku xijini mowduuc ahaan say iskugu leeyihiin say isku qaabilsan yihiin ayaad maaragtay ayaad marka samaynaysaa tartiibu mukhallad baa la yidhaahdaa ayaad samaynaysaa kan toddobaad waxa weeye tacyiinu mubhamin shay mubham ah oo mas'alo yacni wujuudkeeda ama mowdiceeda uu qarsoon yahay mowdicay tahay ay qarsoon tahay yaad adiga marka waxaad samaynaysaa arintaas ayaad cayinaysaa oo aad muujinaysaa yani macnaheedii qarsoonaa mas'aladaasi nukadka ay lahayd yani mawdicii ay ku jirtay amarkeedii baad muujinaysaa bannaanka soo dhigaysaa weya taa waa tacyiinu mubhama layidhaahda shay mubham ahoo qarsoon aad cayinto tira sidaasaa loola jeedaa inaad tiraahdo kan sideedaada ugu dambeeyo tabyiinu khata'in baa layidhaahda tabyiinu khata gaf oo kitaab hore ku dhacay wadaada kitaab alifay gafafaag masaa'il khata'a ku jirto masaa'ishii khata ahayd ayaa tabyiin ku samaynaysaa oo leedahay sanada waa khata way sawaabku waa sida way yaani kan way wixii adiga aad markaa sawaab u arkayso ayaad ku dhigaysaa aleeda sidaan anigu khalad bay ila muuqata saan isaanay taa baa taaliifka ka sameeyay marka maqaasidaas la yiraahdaa ee maqaasid التأليف الثمانية لإلهة مقاصد التأليف الثمانية أي لإلهة qolo toddobaay ka dhigaan oo ma aragtay yani labadan waxay sameeyaan tacyiinu mubhamin iyo tabyiinu khata'inka hal xabbay ka dhigaayaan hal xabbay ka dhigaayaan waxay ku soo ururiyaan laba beyt yani waxay yidhaahdaan fii sabcatin xasaruu maqaasida alcuqala fii sabcatin xasaruu maqaasida alcuqala min alta'liifi faxfadhaa tana alamala saas yidhaahda yacni min ata'liifi waxay dhaheen fii sabcatin xasaruu toddoba ayay ku koobeen maqaasid alcuqala dadka caqliga leh maqaasidoodii waxyaalihii ay doonayeen oo min ata'liifi alifidii kutaab kutubtoo la alifa ka midihii toddobay ku soo koobeene faxfadhaa ilaali oo dhowru xifdi tanal amala aad yididiiladaadi gaartide xifdi bay leeyihi yididiiladii baad gaari markaasay dhaheen ibdac waa ibdaaci wey waa ikhtiraacu macduumintii wey tamaamin waa dhammaystirkii weeyaan shayga oo takmiilu naaqisintii aan sheegayna weeyaan bayaanin waa tabyiinu khata'intii aan sheegayna wey likhtisaarin waa ikhtisaarkii oo tahdiibu mutawalin aan sheegayna wey likhtisaari kafii bay dhaheen waxay dhaheen ibdac tamaamin bayaanin likhtisaari kafii jamcin waratib waaslix yaa akhi lkhalala beydka labaadna waa sidaa weeye likhtisaari ka soo gaabintaadii fii jamcin aad ku soo kaabiso waratib tartiibi wa aslix hagaaji yaa akhi yaa akhi walaalkayow alkhalala gafkii yacni waxyaalii nusqaanta ah ee khalalkii jiray dhammaystir oo islaaxi bay u jeedaan labadaa beyd bay ku soo koobaan weeye في سبعة حصروا مقاصد العقلاء من التأليف فاحفظها تنى الأمل ابدع تماما بيان بيان لاختصارك فيه جمع ورتب وأصلح يا أخي يا أخي الخلل وحاصير هذا على كل حال مسألة التأليف قفك إنه حألفه في عنتهي لكن وإنه أهل يذي ذليه أهل كيد وإنه أهل أو يكامل نقطه أدوات كانوا ما يسترمويا موقفك من موقفك من وهم من سبقك موقفك أذيك ذاتك كاهرية khaladkoodii aad ka taagan tahay waham waa khalad weeyaan khaladkii dadkii hore ay galeen halkee baad ka istaagaysaa qofaa kaa horreeyey waxbuu alifay ama waxbuu maarata waxbuu akhriyey khalad baad ku aragtay khaladkaasi mowqifka meesha aad ka istaagaysaa waa maxay macalaa wiji tacyiir baad u sheegi oo waa ceebaynaysa xal hebel nin xun buu ahaa saa isaas khayl khaladkii miyaad adiga inaad ku soo banbaxdo miyaad rabtaa hebel khaladkiisa ku taagsato oo yaani sheekh ku noqoto mise waxaa laga rabaa si degan oo maaragtay cabsi ilaahay ay ku jirto inaad u tasbiixisaan laga rabaa yaani taas rabaa ma ku farxaysaa khaladkiisii oo galay mise waad maaragtay waa tasxiixini kaliya waad saxaysaa khaladka waa la saxayaa sheekh kasta oo khaldamo khaladka uu galaa waa la saxaa laakiin laguma taagtaagsado lama yidhaahdo ceeb iyo tacyiir looma yeelo kutubta wadaadada markay kutubaha alifaan waad ogtihiin nin walbaba kalimaad aad u qiimo badan ku dabamariyaa waxaa kamid ah hadda xariiri oo kale markuu kitaabkiisii mulxat al-i'raab uu alifay baydadka uu ku daba marinayo wuxuu ku leeyahay wa in tajid ayban fasud al-khalal fajalla man la ayba fihi wa ala qofan ayb lahayn allah ahad ayb lahayn wa allah qof kasta naqsi buu leeyahay marka wuxuu leeyahay wa in tajid ayban hadaad ayb aragto oo ogaato inaan ayb arintayda leedahay fasud al-khalal gafkii دود او هغاجي اديga اصلاح لكن عيب اهان هي iga dhigin fajal man la ayba fihi wa ala allah wa ahad ka weynaaday oo ceeb oo dhan ii ka misqaan dhanka hufnaaday marka mowqifku mowqifku meesha aad ka istaagi min wahmi man qof khaladki sabaqa ka adiga hormaray oo cunwaan ka dhigay idaa dafirta hadii aad ku guulaysato bima biwahmi aalimin min aalim akhaladki فلا تفرح به هكو فرح للحط منه إن ليدو وآد نسقى مسعود قدر كيسك خوص غلق تاهي يعني أرنتها كفرح بكلي ولكن افرح كفرح به خلتك لتصحيح المسألة مسألة صحتان كذي فقط أو كلية كفرح بولي حتى مدان دنبه شيخ ابن عثيمين حتى فرح مرنا ما أقول هذا الكاس حوليه يعني والحقيقة أني, إني أقول وحان لا يحبوني لا تفرح به إطلاقا حتى خلتك آد سعيسا كفرح المكلية إن تفرح كدقتها كدقة لا تفرح به إطلاقا وإذا عثرت على وهم عالم فحاول أن تدفع اللوم عنه وإن و وأن تذب عنه وابن عثيمين هذا الكيسان ولا حدي آد أرنت طالعته خلط ونن عالم كدع ذي isku day inaad yaani wax alla wixii dagaal ah iyo loomkii iyo eedii loo qabsan lahaa dhan inaad ka jeediso oo aad difaacdo isku day la siyama idha kana hadii uu yahay min al ulama al mashhurin lahum bil adalati wal khair wa nasr al umma haduu kamid yahay ninkaasi culumada khayrka lagu yaqaano cadaalada lagu yaqaano umada inay u nasaxaynayso lagu yaqaano sidaas la rabaa buu leeyahay markaas uu leeyahay cibaarada waxa ku fiicneed uu leeyahay wali hada law kanat al ibaratu sheekh ibaaradiis haday ahaan lay sheekh bakar idha dhafarta bi wahmi alim fala tafrah bihi lil khat lil hatt minhu inta soo intii hore walakin iltamis al udra lahu udr uradi wa sahih al khata taasa ibaaradaasa asah ahaan lahayd buuliya taasa fiicnaan lahayd buuliya marka wuxuu naqdinaya walakin ifrah bihi لتصحيح المسألة فقط كفر أحراس لفتها ذو بديدية دفاع شيء خاص أداد خير كتقانه وحان أنت دفاعك الدفاع فإن المنصف قفك عادلك وعدالة السمين يوم يكاد وحوب السقيا وأولو يهي يجزم إنه قويه أيوب السقا بأنه من ما من إمام بأنه أي بأن الأمر وشأني وأرنكبا ما من إمام إنوسا إمام جرين قف إمامه إلا هدو جر وله أغلاط قلط بوليهي وخلط بخلط باكدعكر وأوهام وهم وكدعكر لا سيما المكثرون منهم مكثرين بوقري لكن لا سيما حرى المكثرون إلا يلاهده قول لقدر سيما سيد ابن عثيمين برحمة الله عليه وبرارجين أيوه عبارة فعليد وحوي إلا يلاهدو على الصح لا سيما المكثرون أول القدو يعني ساسا الرباوي المكثرون ما بكسي جيران با dadkii badsaday minhum oo culumadii kamida taaliifkii iyo kitaabadii dadkii badsaday kuwaasi inay khalad galayaan oo khata oo ka dhacayo waham oo ka dhacayo taa waxa weeye dadka munsifiinta ah ahlu cadaalada ee wayba jisminayaan buu waxay ku dhaween inay jismiyaan hayl qofka taaliifkiisa farabato hadalkaaga badanay soo marka wax alifto kan aliftaas kitaab qorro hadalkaaga baranay badanay kullama qofka hadalkiisa uu bato saqataadkiisana waa badanay man kathura kalaamuhu kathura saqatuhu balilaaha qofka hadalkiisa uu bato saqataadkiisa dhacdhiciisa iyo gabafkiisa waa badanaya waman qalla kalaamuhu qofka hadalkiisa oo yaraadana qalla saqatuhu gafafkiisa maar saqataadkiisa waa ay yaraadaan weeyaan way yaraanaan way yaraanayaan weeyaan marka wuxuu leeyahay musannifka ha ku farxin qofka dadki ka horeeyay khaladka nin caalima ka dhacay ha ku farxin bal ina tasxiixsan laga raba maxaa yeelay nin walba aqli laho munsifa oo cadaalada ku dhaqmaya wuxuu jasminaya oo gooynaya inuu gooyana ay u dhowdahay qof imaama oo caalima maba jiro ila gafafa ka dhici karo waliba kuma sii jiraan kuwooda kutubta badan alifo macnahaas u jeedaa weeyaan wama yushaghibu yani ma ictiraado oo kama hor yimaado oo buuq iyo qaylo kama kiciyo bihada warkani ويفرح به كما فرح قفكاس بهذا قفكا يركاه وهمكا كدعي وبهذا ذكاسا معلنا وما يشغب ما اعتراضه كما هو ريماده بوق إيا قيلة إيا فتنة إيا شرنا كما كعيه بهذا قرال كان يعني وهمي كان وهمي كان وقفك خالدك كدعي ويفرح به كما فرحه يا للتنقيس لاجل التنقيس نسقامين او قفك قدر كيسه لا نسقامين انك عالمك اي عيد ku farxda ama ku qosasho ama buub ka kiciso ma jirto illa mutaalim mid caalim iska yeela mooyee caalim iska dhigayo ka mooyee cid kale oo arintan buunbuuniso lama arko kaasoo yuriidu doonayo an yutibba inuu daweeyo zukaman hergab inuu daweeyo doonayo oo fa yuhdithu markaas yaani keeno bihi arintaasi daweyntii uu daweynay hargabkii judaaman judaan dadka ku rido yaani laba cudur oo kala fog waa nina wuxuu leeyahay hargabaan qof ka daweynaya hargabkan daweyntii uu daweynayo wuxuu dawadiisii wuxuu sababay ninka inuu judaan ku dhaco cudurkan judaankan waa taqaanaa waa midka uu jirku googo'o gacanta iska dhacayso fartiba qalaf dhayso go'ayso dareenkii qofka ka dhamaanayo weeyna go'i cudurkaas dadka faraha googo'an iyo lugaha googo'an Soomaaliya waa judaanka cudurka ku dhacayo anaga judaan aan dhahna Soomaalidu sama cudurka judaan aan leeyahay judaan marka judaankaas qof ku riday ayuu la mid noqonayaa marka shaqabka asal ahaan waxa la yiraahdaa الشغب والشر والفتنه والجلبه انت بوالي هذا يعني وجلبده وبوقي قيلده شرو ككعنايا فتنه وكدلنايا وحو ربا هبل خلدبه مثلا انو خلدبه عركو الاديا ninka saa sameeyo geefka iyo wahamka qofka kala ka dhacay cirka la aadaahi waa xaway horta waa mutaalim mutaalim maxaa ilaahda man yaj'al man yaj'alu nafsahu aliman walaysa bi'alim qofka naftiisa aalim ka dhigay laakiin aan aalimka ahayn ayaa la ilaahda marka wuxuu la mid yahay qofka mutaalimka ahi oo waxba aan saxayaale laakiin hadana ceebta la iimaana ceebeynayo qof hargaban inta dadan ka daweyni yiri cudur maartii judaama ku riday oo kala buu la mid yahay naam haabu yiri yunabahu wala baraarujinaya ala khata'in gafki oo wahamin ama khaladki wala baraarujini gafka iyo khaladkaas oo waqaa dhacay liimaamin imaam u dhacay imaamkaas oo gumira yaani lagu daboolay fi bahrin bad oo fi bahri ilmihi ilmigiisa badiisa lagu daboolay dhinac walba ilmiga uu ka qariyay iyo fadliga ilmiga fadligiisa lagu daboolay haduu khaldamo khaladkiisa waa la muujinaya يعني dadka kan ilmiga sidii bad oo kale ka dhigay nin ilmiga badda ku dhex jiro ilmiga meel walba uu kaga jiro يا خالد يرك دعي فضلكيسي يا خيركيسنا او بدايه كيفكيس waa la cadeynaya laga aamusmay hatta la yaqtar bihi ghayru si ay sandad kale tabriito khaladkan ugu fitnoobin laakiin seel loo waxaynaya laakiin se la yusiru kin ma yaqafku wax saxayay ma kiciyo arhaja yani boorki alayhi kuma kiciyo weeyaan boor kuma kiciyo بالتنقص بالتنقص نسقى من او قدر كيسي منه من الشيخ من العالم عالم كي علمي لو دبولي انه قدر كيسي نسقاميو درتي بارك علمي يعني الرهج كان الرهج وحال له الغبار بالله بارك لو يخان وحكى له الرهج قال له السحاب الرقيق يعني كانه يعني غبار او كلويه كانه غبار daruurta yaani maaragtay oo khafiifka ah ayada lafteeda boor bay waqti markay meesha hawada marayso kaasna rahj waa leeyahay marka la yuthiru rahaja boor makicinayo iyo buuq iyo qaylo iyo cay iyo dagaal alayhi aalimki kulkiisa ku kicin maayo bitan qusi minhu qadarkiisa oo nusqaamiyo iyo wal hatti alayhi inuu asaga liido arinta ma sameeyo oo haduu sameeyo fayaqtaru oo markaasi يعني ككتسومو به نكان بوركاس او كعشي من هو مثله كو اسغ لميدك اه او كره ككتسومان كان كقيلنا مid lamida qaylina ku kala qaylina buuqi booda kicinaya yani si ay marka kuwa kale ugu kadsoomin waxa la rabaa mas'aladii ay roo tasiix qofka fadligiisa ilaahay uu siiyay cilmiga uu siiyay qofka bani aadamka inuu san kaamil ahayn ayuu tusaysaa ayu rijal al muhaddab buu dhijre yani qofka la tahiray oo wax walba nusqan laga ilaaliyo waa kuma ma jiro qofku waa gafaya qalad waa ka dhacaya weey marka mas'aladaas hadii khalad aad aragto waxa waa cayl insaaf ku fiiri yaani ma aragtay waxay dhigi jireen qofka markaas oo kale waxaan sameeyay waa shay wadaadka khaladka yarka ka dhacay buu nacibiya فعين الرضا waxay dhigi jireen beedki an kulli aybin kalilatun walakin ayna sukhdi tubdi almasawiya yaani فعين الرضا isha qofka marka wuxuu ka raadi yahay an kulli aybin kalila ayb kastaba waa ka waa ka daalantahay waa ka indhalaabanaysaa wax ceeb oo qofka marka raali ka tahay wixii ka dhaco wax way kula ma aha walakin ayna sukhti marka il aral qofka ku eegto tubdil masaawiya waxyaalaha masaawida xun xun ka ah oo dhan bay banaanka soo dhigaysaa marka taas oo kale halamid noqonin ayuu sheekhu kuleeyahay raxmatullaahi calayh dafcu shubahaati shubhooyinka oo la iska celiyo ayuu cunwaankan ka dhigay shubahaadka oo la iska iska celiyaahi ayuu musanifka nooca qeybay يعني بني آدم كو waxa ku soo arooriyay shibax badan waxa la rabaa qalbigaada inuu qawi yahay oo diinka uu qalbigaada ku dhismo shibax kasta kulligeed inaa daba orado lama rabo qalbigaagu inuu shibaxaad iska tuuro baa raba cilinta marka shibaxaadka waxyaalaha kugu soo arooriyay aad iska dafciso iyo cunwaankan u dhigay way laa tajcal qalbaka qalbigaaga ha ka yeelin kasifin kasifinja sifinja waa baalkan anaga aan raahno isbuunjiga aan raahno isbuunyada Soomaalidu tiraahdo joodariga laga sameeyo baalka isbuunyada oo oo joodariga laga sameeyo biyaha da ku shubto waa dhuuqaya Soomaha waa celina wax walba qaadanaya wax walba mid dhuuqo un ha noqon shubhada mid qaato sida bahashaas oo kale isbuunjiga oo kale la mid noqon sifiin jaalira يعني لا تجعل قلبك قلبك هذا هكيين كسفنجتي بهكان اسبونجيga la yiraahdo isbuunyada aan dhahno oo tatalaqa la kulanto yaani sifinjadaas oo tatalaqa la kulmayso ma yiridu calayha wax alla wixii ku soo arooro waa urursan way qaban qoyaan kasta iyo wasakh kasta way dhuuqi taasoo kale qalbigaaga ka yeeri fitna kasta inaad dhuuqdi sax ma ah fajtanib ka fogow itharatu shubahi shubhooyin inaad kiciso oo adiga shubax abuurto horta iska ilaali وإرادها إن دفك كسو أروري سنة وإرادها أرورين تيد شبهدي على نفسك نفتها كسو أروري سنة أو غيرك أو على غيرك أذيك الدد أنا حين شبهين إن أدقلسوا دينك وذي شكوك يشبه وأبرتن إسك إلالي محايا لي فالشبه خطافة والقلوب ضعيفة بوي وهذا آدكي مبدا فالشبه شبهينك خطافة مدفت بدا وقلبك دفتا قلبك بني آدم كشبهد والله تقطع كاس حقك جيدسا والقلوب قلوبتنا ضعيفة متى قدروا marka shubax ina isku soo arooriso iska ilaali yacan ta iska ilaali saway wa aktharu man dadka kuwa ugu badan yulqiha shubhooyinka soo tuuro oo rido dadka dadka ugu badan oo shubhada dadka ku abuuraahi hamalatul hatabi qoryaha kuwa qaadista badan way kuwa qoryo qaadida badan ayaa la yiraahdaa waa kuwa al mubtadi'atu yaani kuwa mubtadi'ada jeeda ama al mubtadi'ata a'ni mubtadi'a mubtadi'ada weeyaan kuwa ahlu bid'a ah kuwaas xamaaratul hadab la yiraahdaa xamaaratul hadab wuxuu ka wadaa qoryihi naarta dabka lagu shido laha dadka soo qaadayo way naar bay shidayaan markay fitanta iyo shibaha ay wadaan qofkay naar u horseedayaan dadka ahlu bid'a ayaa shubhooyinka dadka quluubtooda ku ridee warniyo iska ilaali talab ilmiga ahow war qofiyo talab ilmiga iska ilaali fatawaqqahum iska ilaali buu ka joogso iska ilaali Sheikh Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi yaani hadal aad qiimo badan ayuu no no maartay no sheegaya shubhooyinka iyo waxyaalaha iraadaadka ee qofku ku soo aroorayo ma aysan aqoon jirin dadkeenii hore saxaabadeena ridwanullaahi calayhim aynan aqoon jirin wuxuu leeyahay yacni nabigeena calayhi salaatu wasalaam markuu ka hadlay yanzilu rabbuna tabaaraka wa ta'ala ila samaa'i dunya buu soo dagi jiray xiina yabqa thuluth al-layl way markii uu thuluth al-layl haro ayuu rabbi samaa'i dunya u soo dagaa ayuu nabigu yiri saxaabada ridaanullaahi calayhim ma aynan weydiinin wuxuu leeyahay ma aynan dhihin kayfa yanzilu ilaahay soo soo dagaa ma aynan weydiin ma aynan dhihin yaani samaawaadka ma toddoba mise waa sagaal carshiga miyuu ilaahay ka soo khaali yeelo soo firaaqaynayaaba ma aynan dhihin bal way rumeeyeen markuu nabiga xadiidka u sheegay waa ay rumeeyeen markiiba laakiin maanta waxaad arkaysa waxay ku leeyihiin dadka ahlu bidaca ah حديث النزول إن إنكران الربان وحيليهين يعني هذا النزول إلهي كتل ما امتؤات هذا إلهي بسماء الدنيا أسود دقو وحكاد لنا يسعرش يسين وصوب النيي يعني ما رتي وحال الربا إن ماشا قفك أو دقت ليس كمثله شيء وهو السميع البصير أبو كره يسكدق الإلهي وكدوية الله أذيو كره يسكلم الدقين وحيكوليهين أدونكي وأجي دايو ثلث الليلك يعني ما رتي waa kala duwan yahay hadda markay anaga thuluthileel noo tadaday maalin u tahay marka ilaahay naazil iyo taalic miyaa ku leeyahay marna mafuula marna marna ma soo degana marna waa tagaa ila dadka dhan isku saacad ma hay thuluthileel isku mid ma adduunka dhan qolaa hadda habeen ku jirna qolaa maalin ku jirto qolaa waa u baryahaya oo hadda subax galayso marka waxaas ay leeyihiin waa waxyaalaha ahlu bid'a ay dadka ku ithaarayaan shubooyinka naftaada mid aqbashaa kamid dhigin wuxuu nabigu yiri kaleey salaatu wasalaam yaani wuxuu dadka u sheegay sida sheekh ibn Uthaymeen noo soo guurinayo markii dadku ay dhintaan oo qoladii jannada Ilaahay ugu talagalay ay galaan qoladii naarta Allah ugu talagalana ay galaan ba dhimashadii oo mowdka la dhigi jiray ya suuratu kabshin wan oo kala lagu suureynaya markaasa hortooda lagu gowrici markii la gowraca la leeyahay ya ahlal jannati khuludun la mauta wa ya ahlan nar khuludun la mauta marka saxaabada markay arinta nabiga uu sheegay see shay macna ah oo dhimasho la yiraahdo see wan looga dhigi kara see dhimasho loo gowrici kara nabiga ma ayna weydiinin adigina weydiisid laga mar rabaadna har raadinin shubahaas iyo waxa la midka ah qalbigaada ka saafiya waxa weeye qalbiga waa daciif weeye marka dambe saa u wadid u wadid waad aragtay sheeydaanka wuxuu ku leeyahay ku abuur adiga waxa leeyahay allah cirka ya abuur allah dhulka ya abuur khalqiga ya abuur saawadu kulay allah laftiisa ya abuur kulay nabiga dhahay ilaahi laftiisa ya a'udhu billahi minash shaitanir rajim dhe markaas kale kacde shaytaan ina cayrisan ka rab qalbigaada inaa ka goyso bal marka masaa'ishan shubahdan inuu qofku uu qalbigiisa waxyaalaha ahlu bid'a ay ifaarayaan oo dhan inuu ka fogaado bal rabaa way maxaa yeelay sida uu sheegay way wuxuu yiri fashubahu khattafatun wal qulubu dha'ifa way dafid badan tahay qalbigaaga bay dafaysaa diinkaadi bay dafaysaa shubooyinka diin la'aan ay ku dhigaysaa marka masaa'ishaana dhan inuu qofku ka fogaado baa la rabaa weeyaan hada billahi tawfiiq sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi